habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidka ee qaybta hafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axaada bisha oktoobarna waa sideed sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida puntland oo sheegtay inay qabatay doon ku howlanayd kalluumaysi sharci darra ah oo xeebaha soomaaliya ka socday ciidan ilaalada ahaa xeebaha waxay la kulmeen oo laba dooniyood watay waxay la kulmeen dooyo sharci darra ah oo eeraan ah oo si sharci darraa ku soo galay biyaha puntland oo ka kalluumaysanaya raasiga raasi xaafoon waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxda maamul goboleedyada oo wada gaaray magaalada kismaayo sidaa daraaddeed waraahda ah soo da'ay ama soo da'aya ama soo di'i doona waa gaf iyo laaxim carruurta loogu garaabi karo asii kumaan kun dad ah weriye la hadlaaya ay adag tahay in loogu dulqaato
waa axmed faarax cali daaja ah qoraaga barnaamijkuna waa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad koordhow maqli doontaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii wacitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka dadka reer kataloniya ayaa maanta isugu soo baxay magaalada barcelona si ay uga dibadbaxaan gobolka kataloniya ee doonaya inuu ka go'o sbain inteeda kale isu soo baxan ayaa yimid toddobaad kadib markii afti la qaaday ay dadka reer kataloniya si weyn ugu codeeyeen inay madax bannaanaadaan codbixintaas oo xukuumadda madrid ay sharci darro u aragto ayaa sagaashan boqolkiiba dadka u codeeyeen inay sbain ka go'aan hase yeeshee isu soo baxa xilligii codbixinta ayaa ka hooseeyey kalabarh intii u diiwaan gashanayd inay codayso ra'yi ururin la qaaday ayaa si xidhiir ah u muujinaysa in badi dadka kataloniya ay door bidayaan inay sbain kasii mid ahaadaan intii ay ka go'i lahaayeen dadka soo qabanqaabiyey soo bixii maanta ayaa halkudhigoodu ahaa intaasi nagaga filan ee aan dareenkeennii wanaagsanaa soo ceshanno dadkan ayaa isugu yimid fagaaraha urguinona ee magaalada barcelona iyaga oo ku heesaya sbain ha noolaato hogaamiyaasha kataloniya ayaa hogaamiyaasha kataloniya oo hadda ay hor yaalaan go-aamaad adag oo ah sidii horey loogu socon lahaa ayaa ku baaqaya in wadahadal lala yeesho xukuumadda qaran ee sbain hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jun on ayaa waxa uu si weyn u soo dhoweeyey barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalkiisa oo uu sheegay in uu yahay mid loogu talagalay si uu dalkiisa isaga ilaaliyo gardarrada iyada oo xitaa uu sheegay in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha jaban shinso abe ay si weyn u cadaadinayaan xukuumaddiisa warbaahinta xukuumadda pyongyang ayaa waxa ay sheegtay in kim jun on uu sabtidii shalay aheed uu u sheegay guddiga dhexe ee xisbiga shaqaalaha in hubka nukliyeerka uu yahay xoog ciriiri ah oo lagu xaqiijinayo ayuu yidhi madax bannaanida waddankiisa kana dhanka ah waxa uu ku tilmaamay khatarta nukliyeerka ee maraykanka laakiinse waxa uu qiray ismarin waaga kuuriyada waqooyi kala dhexeeya maraykanka jabaan kuuriyada koonfureed iyo waddamo kale oo arrimahan la xiriira horumarintooda hubka nukliyeerka in uu yahay xaalad adag oo caalami ah
dhinaca wararka dalka ciraaqna afhayeenka baarlamaanka ciraaq saalim al jabuuri ayaa la kulmay madaxweynaha kurdiga ciraaq mascuud barazani laba asbuuc kadib markii kurdiyiinta ciraaq ay u codeeyeen codayn muunad ah oo loo qaaday madax bannaanida kurdiyiinta ciraaq sida ay weriyeen warbaahintu war qoraal oo ka soo baxay xafiiska barazani ayaa lagu sheegay in xisbiga k d p oo xidhi la leh shabakadda ruda warudaw ay werisay in labada hogaamiye ay ka hadleen axadda maanta sida loogu qabo in la difaaco nabadgelyada iyo deganaanshaha gobolka si looga hortago xiisado hor leh oo dhex mara labada dowladood bishii sebtembar afar iyo labaatankeedii ayaa codbixin la sameeyey laguna sheegay in kurdiga ciraaq ay doonayaan madax bannaani ay ka qaataan ciraaq taasoo baqhdaad ay u aqoonsatay inay tahay mid sharci darro ah kadib markii sagaashan iyo saddex boqolkiiba dadku ay u codeeyaan ay u codeeyeen inay goostaan
habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa v o a washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta la kulmay xubnaha guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka kadib markii ay shalay qaadaceen ka qaybgalka shirka qaran ee dib u eegista dastuurka oo la qorsheynayay inuu maanta ka furmo magaalada muqdisho balse haatan uu dibudhac ku yimid guddiga ayaa waxa ay sheegeen in ay is-afgarad ka gaareen ayna wada gaareen ra-iisul wasaaraha balse maysa bixinin faahfaahin intaasi ka badan warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho waryaheena axmed xasan colaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maantay xarunta aqalka sare kula kulmay guddiga la socodka arrimaha dib u eegista dastuurka ee baarlamanka waxayna ka wada hadleen dardargelinta howlaha muhiimka ah ee horyaalla guddiyadan kulanka ayaa waxaa lagu falanqeeyey heerka wada shaqeyn ee ka dhexeeya laamaha ku howlan dastuurka iyo habka looga gudbi karo caqabadaha hortaagan dhammaystirka dastuurka soomaaliya ra-iisul wasaare kheyre ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo dhammaystirka dastuurka si looga gudbo wax walba oo dibidhac u keeni kara wakhtigii loogu talagalay in ay ku dhammaan weyso dib u eegista dastuurka soomaaliya guddoomiyaha guddiga la socodka arrimaha dib u eegista dastuurka ee baarlamanka soomaaliya mudane cabdi xasan cawaale qaybdid ayaa saxaafadda u sheegay in ra-iisul wasaaraha isku fahmeen wixii khilaaf ah in la dhameeyo si howlaha dastuurka loo dardargeliyo kulankan waxa muhiimadiisa waxay ahayd in ra-iisul wasaaruhu meesha wuxuu noogu yimi booqasho uu soo booqday maaragtay xarunta aqalka sare gaar ahaan annaga waaxdii wuxuu noo yimid labadii guddi meesha ay ku shaqaynayeen guddiga madaxa bannaan iyo guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka marka dabcan waxaa laga hadlay arrimihii ku saabsanaa afgarawaagii dhacay oo soo dhex maray wasaaradda iyo guddiyada ku shaqada leh arrimaha dastuurka ku shaqada leh labada guddi waana runtii wixii la kala tabanayana ra-iisul wasaaraha waa laisku sheegay waana la iska afgartay
guddigani ka kooban baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya labadiisa aqal iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxa ay sheegeen in aysan ka qaybgeli doonin shirweyne ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada muqdisho ayadoo isfahmiwaa oo soo kala dhex galay guddiyadani iyo wasaaradda dastuurka taas ayaana keentay in shirkii maantay lagu waday inuu dibudhaco ku yimaado axmed xasan colaad v o a muqdisho
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna kismaayo magaalada kismaayo waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ka furmo shirkii hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya waxaana shirkaasi martigelinaya maamulka jubbaland madaxda maamul goboleedyada ah ayaa dhammaantood haatan ku sugan kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray mas-uuliyiinta jubbaland oo uu horkacayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo qaar ka mid a dadka magaalada kismaayo ayaa si weyn garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ugu soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf kuwaasoo magaalada kismaayo u yimid ka qaybgalka shirka wadatashiga ee maamul goboleedyada dalka ay ku yeelanayaan magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland oo hadal kooban ka jeediya garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in shirka lagu qabanayo magaalada kismaayo uu yahay shir looga arinsanayo wanaagga dalka islamarkaana lagu xallin doono khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug
waxaan leeyahay labada madaxweyne soo dhowaada gurigiina ku soo dhowaada jamhuuriyad kale maydaan tegin gurigaas halka ka timaadeen ubaad joogtaan waxaana rajaynayaa shirkan la qabanaya hadda inuu yahay shir lagaga tashanayo dowlad goboleedyadu waddanku meeshuu marayo xaaladaha jira dib u heshiisiin nabadayn meel kastoo khilaaf ka jirana aan rajaynaya inaan ama dhexdagala wixii isliidada dhexdooda ka jira ha noqoto ama wixii jamhuuriyadda federaalka leebalkeeda iyo isliidyada jira ha noqoto ama wixii si kastaba wax kastoo khilaafoo jiri karaya insha allahu inaan ka wada hadalno madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaaf oo ka hadlay khilaafka hareeye maamulkiisa ayaa shirka magaalada kismaayo ka rajeeya natiijo wanaagsan
ciddii ka naxaysa ama ka baqaysa shirkan in dhib uga timaado waxaan leeyahay shirkan dhib ma keeni doono sharna ma soo wado maxaa la odhan jiray maaragtay khayralines iyo degaan leeyaha dadka wax fiican baa ka imaan doona shirka kan dowladda federaalka xoogaa iyo anaga waxbaan kala tirsanaynaa ayaan dhaweydu waad maqasheen dhibaatada meesha ka dhacday waxba maka uma jeedo inaan ku colaadinayo ama aan ka caarsanayo ama ku samaynayo ayaga un baan hadda ilaa hadda difaac uga jiraaya walaalahay waxaan leeyahay waran wada hadalno oo isku imaano maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hirshabelle oo ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee uu maamulka jubbaland u sameeyey ayaa sheegay in shirka magaalada kismaayo ee madaxda maamul goboleedyada aysan ka soo bixi doonin wax caqabad ku ah horumarka dalka waxaa halkan annagana keenay ka jawaabid baaqa walaaltinimo soomaalinimo dadnimo ku dheehan tahay wadatashi iyo khilaafaadka jira in layska warsado baaqaasaan ku nimid waxaan rabaa war badan ee marti kaloo badanuna waa soo socotaa inaan warka dheereeya ma rabo waxaan rabnaa inaan xaqiijinno oo adkayno sida odayaasha igu horreeyey ay u sheegeen shirkan wax soomaali dhibaato ku ah ama degaanada aan mitilno dhibaato ku ah ama midnimada dhib ku ah ama karaamada dhib ku ah ama sharafta dhib ku ah ama sharciga dhib ku ah ama dastuurka dhib ku ah intaas ka soo bixi maayaan shirka hogaamiyeyaasha madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu si rasmi ah uga furmo magaalada kismaayo waxaana magaalada kismaayo hadda ku wada sugan madaxweynayaasha jubbaland galmudug hirshabelle iyo madaxweynaha maamulka puntland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
weli v o a washington ayaad la socotaan mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay soo qabteen doon sharci darro uga kalluumaysanaysa xeebaha soomaaliya oo laga leeyahay dalka iiraan kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada waryaha v o eda ee magaalada boosaaso faadme yaasin jaamac ayaa warkaan noo soo dirtay waxa ayna waraysatay korneel maxamed cabdi xaashi oo ah taliyaha ciidamada dekedda ee boosaaso arrintaas warbixin yar oo kooban haddaan kaa siiyo lixdii bisha oktoobar ayaa ciidan ilaalada ahaa xeebaha oo boliiska puntland ka tirsan qaybta gobolka bari khaasatan cuntubka ku hawlanaa ilaalada xeebaha iyo iyo iyo badda waxay la kulmeen oo laba dooniyood watay waxay la kulmeen dooyo sharci darra ah oo eeraan ah oo si sharci darraa kusoo galay biyaha puntland oo ka kalluumaysanaya raasiga raasi xaafuun halkaas ciidanku markay isku dayeen dooyaha inay joojiyaan oo sharci ahaantooda ay hubiyaan dunyahaas way carareen way baxsadeen kabacdi cayrisi ay sameeyeen ciidanka ay sameeyeen doonyihii mid waxaa usoo gorsheeyay inay mid qabtaan doontaas dalka iiraan baa laga leeyahay laba beri ka hor ayay sheegteen inay biyaha soo galeen oo ka shaqaysanayeen si sharci darra uga soo shaqaysanayeen waxaa saaran kalluun laba tan ah qabashadaas ciidamadu ay qabanayeen doonta markii ay baxsanaysay khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday ninkii naqudaha ahaa oo doonta la xaramayey inuu ku dhinto rasaas lagu joojinayey dhaawac fududna nin baxaaridii kamid ah uu kusoo gaaro intaa kabacdi ciidamadu gacantay ku dhigeen doontii si buuxda waxayna usoo kaxeeyeen dekada boosaaso shar galab ay soo gaarsiiyeen labadii duuqnimo markay ahayd waxaad ii sheegtay doonta in naakuudaheedii uu dhintay baxrida mid ka midana uu dhaawac yahay imiso ayaa saaran baxri doontaa guud ahaan waxaa saaraan sideed iyo toban qof sideed iyo tobankaa qof laba naaquudi ayaa ku jiray oo naaquudo doonyaha kalluumaysiga inta badan waxaa lagu talagalaa in la saaro sikid naaquudo in loo saaro naaquudo labaad in loo saaro macnihii sideed iyo tobankaa qof baa guud ahaan saaraa sideed iyo tobankii qof qof waa dhintay qofna waa dhaawac lix iyo tobanna way bad qabaan oo waa caafimaad oo way saaran yihiin xaggee ku sugan taha doontii hadda lasoo qabtay meydkiisa xaggee la geeyey doontii waxay ku sugan tahay dekada boosaaso maydkiina tallaagada doonta ayuu ku jiraa sida sharcigu yahayna ciidamada wixii ay soo qabtaan waxaa loo gudbiyaa hay-adaha garsoorka isla markii la keenayba silsiyoonaha ama telegramka warka waa laga diray sida caadiga ahayd waxaa laga diray oo kale sharci ahaan sida sharcigu qabo xeraalyaha in loo gudbiyo dalka dacwadda iyo ribootka iyo eedaynta doontii wax oo dhan intaasoo dhan waan dedejinay saaka subaxnimada u gudbinay xeraaliyaha gobolka bari iyo garsoorayaal ka socda maxkamadda rajada koowaad ayaa halkaa ugu yimi saarkay kadibna eedayntii iyo kiiskii ayay si buuxda ula wareegeen waxaan filayaa markaa xabiistana in xabsiga loo gudbin doono wixii sharciga uu ka qabana maxkamaddu ay go-aan kasoo saari doonto haddii aan lahayn ma la xidhiidheen dowladda iiraan oo kale maadaama dhibaata soo gaadhay qaar ka mid a dadkii doonta saaraa doontina aa gacanta ku dhigteen wax xidhiira oo oo puntland la samaysay ma jirtaa maadaama meeshii dhimasho ay timi annagu saraakiil ciidan baanu nahay laga yaabee dowladda puntland inay la xidhiiri karaan waa wix waa wax dhici kara laakiin anigu kolley intaan ogahay ma oga xiriir ma garanaysaa ka yimi annaguna saraakiil ciidan baan nahay waa laga yaabaa dee madaxweynaha iyo siyaasiyiinta iyo wasiirada waa laga yaabaa laakiin ilaa anigu waxaan ogahay kule ma jirto waxaad ii sheegtay ciidamo boolis ah oo gobolka bari ka tirsan inay xeebaha ilaaliyaan ma markii ugu horreysay ee doon kalluumaysi sharci darro ah ay soo qabtaanba oo ay waxyeelo gaarto marar badan ayay ciidamadu ku guulaysteen dunuubta ka dhacda badda inay gacanta kusoo dhigaan qaybahooda kala duwan inta badan laakiin may dhici jirin khasaaro ka dhacda laakiin way badan yihiin kiisaska gacanta lagu soo dhigay oo sharci darrada ah ama ha noqoto dad sharci darro ku dhoofaya ama ha noqoto hub sharci darro ah ama ha noqoto gaadiid sharci darro ku kalluumaysanaya sida kuwaan oo kale yacni way badan tahay kiisaska noocaasa oo ay ciidamadu ay gacantooda kusoo gacanta kusoo dhigaan qaybahooda kala ged doonta iyo kuriga saaranba sida sharcigu dhigaya maxkamad la saarayaa sharcigu wuxuu ka qabana waa lagu qaadaya haddii aan lahayn
colonel maxamed cabdi xaashi oo ah taliyaha ciidamada dekedda ee boosaaso ayuu kaasi ah u warramaya waryaheena faadima yaasiin jaamac halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatan waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haysaa saara cabdi axmed oo stuudiyaha igu helisa
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa howlaha adag ee hor yaalla waxaa ka mid ah hirgelinta iyo meelmarinta dastuurka qabyada ee soomaaliya dastuurka soomaaliya ayaa waxaa wakhtigan lagu wadaa in qodobo dhowra wax ka beddel lagu sameeyo qaarkood meesha laga saaro halka qaarkoodna isbeddel lagu sameeyo qodobadaasi oo aad u tiro badan ayaa kuwooda laga xusi karo waxaa ka mid a arrimaha xuduudaha wada shaqaynta baarlamaanka sida ay noqonayso cadaaladda dalka dastuurka arrimaha xuduudaha jinsiyadaha iyo sidoo kaleeto dowladda dhinacyadeeda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shaqooyinkooda haddaba khilaafka soo kala dhex galay guddiga dastuurka ee baarlamaanka iyo sidoo kaleeto guddiga kale ee madaxa bannaan iyo wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa inuu wiiqo hanaankii la doonayay in dib u eegis loogu sameeyo dastuurka haddaba markii ay arrintaasi soo baxday kadib ayaa waxa aan la xiriiray wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil inkastoo markii hore uu ballan qaaday inuu barnaamijkan igala qaybgelayo ayaa haddana markii dambe ay noo suuroobi weyday inaan helno haddaba waxaa barnaamijkeenna toddobaadkan marti iigu ah oo dhegaystayaashii aniguba su'aalo nooga jawaabi doono cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ah ee labada gole ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi qaybdiid kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka v o e da ee idaacadda laantan afka soomaaliga waa waa waa soo dhowahay haddaa umahadsan tahay waa dhowahay waa gartay ugu horeyntii bal waxaad iiga warantaa iyadoo axaddan loo ballansanaa in uu dhaco shirka looga wada hadlayo arrimaha dib u eegista dastuurka ayaa adiga waxa aad sheegtay in shirkaasi aan la qabanayn bal sharaxaad naga sii shirkii jaraa-idaed qabatay eed arrintan uga hadashay walaal marka ugu horeysa adiga iyo inta imaqlaysa waa salaamhayaa marka labaad anigu shirka qabashadiisa aniga shir in la qabtay ma diidani laakiin waxaan ka hadlayna annaga waxay ahayd inaanan qayb ka ahayn shirkaas oo lagu tilmaamay inuu yahay shir looga hadlayo dib u eegidda iyo hirgelinta dastuurka ee looga hadlayo ayaa ajendadiisa laga dhigay annaguna haddee qayb kama aanan ahayn mar haddii labadii guddi ee guddigii madaxa banaanaa ee dastuurka iyo guddigii baarlamaanka federaalka soomaaliya ee la yidhaha guddiga dib u eegidda iyo la socodka hirgelinta dastuurka oo tobanka xubnood ka kooban mar haddii aysan ka qayb gelin ajendadaas shaqana ku lahayn looguna yeerin de sabab aan uga qayb galnaa ma jirto laakiin shir in cida qabsato anagu ma diidani cid kale inay qabsato waa gartay shirkaaga jaraa-id waxaad ku sheegtay in shirkaasi uusan ahayn mid qabsoomaya waktigan marka haddii adinkii dowladdii dhexdeeda aad iska warqabin hadday noqoto wasaaraddii dastuurka qaabilsaneyd iyo sidoo kaleeto guddiyadii dastuurka la soconaya ama kii madaxa bannaan ha noqdo ama kiina adiga aad madaxda u tahay federaalka ee baarlamaanka ka jiraba ha noqdee maxay u ekaanaysaa markaasi adinkii dhexdiina xataa inaad wada soconiso ma muuqato walaal arrintaasi annaga horta marka ugu horeysay waxaani waxaa laga hadlayaa waa dastuur weeye arrintan yaa u idman yaa xaq u leh marka ugu horeysa waa labadan guddi labada labada guddi oo u idman horta marka ugu horeysa marka labaad wasaaraddu qayb bay ka tahay wasaaraddu waxay ku leedahay fududayn bay ku leedahay inay fududayso wixii kasoo dhammaada annaga naga soo dhammaada guddiga dib u eegidda dastuurka wixii ka soo dhammaada iyo guddiga madaxa bannaan ayaa wasaaradda wixii markaas fududayn hawsha ah markii loo baahdo qorshihiisu soo dhammaado iyo dib u eegiddiisu ayay halkaasay wasaaraddu qayb bay ku leedahay laakiin ma ahan midii iyadu garwadeenka ka noqon lahayd samayntiisa dib u eegiddiisa iyo muxuu ahaa sixiddiisa midna ayadu ma laha wasaaraddu marka shirkii ayadiioo lagu jiro oo hawshii lagu wada jiro oo ilaa madaxda sare oo qaranku lagu heshiiyey in lagu soo muxuu ahaa road map lagu lagu midaysan yahay in maaragtay saddexda wasaaradda iyo labada guddi isla sameeyaan ayaa shirkan la qabtay diyaarna uma aana ahayn waayo dadka soomaaliyeed marka loo sheegayo oo conventionka dadka noocan iyo tiradan la isku keenayo walaal waa in barnaamij laga soo shaqeeyey wixii dadka loo bandhigi lahaa oo la isku waafaqay oo baarlamaanku ansixiyey oo ay og yihiin in meesha la geeyo laakiin baarlamaankii oon shaqo ku lahayn annagii oon shaqo ku lahayn taladii madaxdu ay bixisay madaxda sare oo markii horeba ay sameeyeen marka ayaa arrintan la sameeyey lana kumana nala kumana casumin annaga marka sabab aan uga qayb galno hadda ma jirto waa yahay laakiin waad buriseen oo waad diideen waa burinay mar haddii looga hadlahayo sida aan ku aragnay dokumentiyadooda looga hadlahayo dastuurka looga hadlahayona waxa weeye waa shirkaas halkaa ka socda wuxuu hareer maray ama gees maray sharcigii u yimid dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu hareer maray marka waxaan sharci ahayna annagu wasiirku hadduu sameeyey annaga maaragtay ma ma ku raacayno mana ahan si saxa midda labaad arrimahaani waxay mudday soo socdeen haddaan kuu sii wado mudday soo wacdeen shirar noocaan oo tiro badan buu hore u qabtay ilaa dowlad goboleeda uu tegey ilaa xamar shirar badan uu ku qabtay mar walbana madaxda ugu sarreysa dalka iyo madaxda labada baarlamaanba waxay kala qayb galeen talada ah oo la ogaayeen inuu shirkan hadda joojiyo inaan shir la qaban ilaa la dhameeyo mashruucan la dhammaystiro oo ah qorshe howleedka ee baar- ee dib u eegidda tasuurka saddexda sanood ilaa laba kun iyo labaatanka ilaa la dhameeyo qoraalkeeda iyo kharajka ku baxaya iyo cidda fulinaysa iyo cidda maalgelinaysa ilaa sidaa loo dhameeyo haddee dad loola geyn karo walaal middaa wey midda anagu ka hadlaynaa marka Waay.
waxa weeye Waa ku waa gartay.
fashilid waa fashil iyo carqalad lagu samaynayo geedi socodkii nabadda dib u heshiisiinta weeye waayahay dhegaystayaasha ayaan khadka u furayaa ee qaar ka mida waaba kusii jireenba khadka intii aan wada hadlaynay bal magacaa ku bilow iyo su-aasha aad qabtideed weydiin lahayd guddoomiyaha guddiga dastuurka ee federaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya waad mahadsan tahay zahre cabdi axmed Een, sidoo kale senatarka cabdi qeybdi een, wuu mahadsan yahay anigoo kasoo hadlaya muqdisho Ah, senatarka waxaan weydiinayaa een, dastuurka federaalka soomaaliya waa buddigii ummadda soomaaliyeed oo dhan matelayey sidaa darteed wuxuu u baahan yahay een, ka faa'iideysi iyo in si kala ballaaran oo qaranka oo dhan laga wada kaashado adigoo ah senatar islamarkaana guddoomiyaha guddiga een, dastuurka waxaan weydiinayaa hal su-aal oo ah mashruuciisa wuxuu dastuurku ka kooban yahay shan iyo toban cutub intaan ogahay marka ma dhammaantii baa la rabaa in la bedelo oo wax lagu koriyo mise mid cusub baa la abuuraya mise kan unba wax laga bedbedelaya Walaalo, aad baa u mahadsantahay marka ugu horeysa waxay iskugu jiraa waxa weeye tasuurka guddigii hore baarlamaankii sagaalaad ayaa tasuurka qayb aada u weyn oo kasoo shaqeeyey Eh, qaybna qaybna waa dhiman tahay qayb waa laga soo shaqeeyey laakiin wuxuu rabaa qaybtii kale dhamaystirid buu rabaa waa qodob qodob saddexaad oo waxaa jira eh, sixitaan muxuu ahaa iyo iswaafajin qodobadii dastuurkii ku-meel gaarka ahaa ee qaarkood ay iska hor imaanahayaan qaarkoodna sida loo qoray aysan habboonayn in la toosiyo oo si maaragtay midaysan oo aan dadka shaki gelinayn ama uusan iska hor keenayn ee in loo sameeyo saddexdaa qaybood weeye kulli waxaasoo dhan annagu waa bilowna hadda kaliya waxay ahayd ayagoo guddigii hore oo ay guddoomiyaha ka ahayd baarlamaankii sagaalaad eh, xildhibaan maryan cariif ayaa eh, nagala qayb gashay markii hadda aan bilaabay soo gaarsiisay si wixii hore loo qabtay oo baarlamaankii hore sagaalaad u qabtay aan loo khasaarin iyo wixii ku baxay oo kharaj iyo xoog ah waxaan go-aansanay inaan meesha ay keeneen annagu aan ka sii qaadno wixii ay noo sheegeen oo khaladaad ku jirana inaan dib u eegno waa gartay wixii u baahan in muxuuha shad ee qodobo cusub oo u baahan waxaa jira in la geliyo oo sharciya in u baahan oo la geliyo marka sidaas weeye ee, dastuurku qodobada ugu muhiimsan ee haatan ee laga yaaba in meesha laga saaro ama wax ka bedelka lagu sameeyo kuwee ka mid a Ee, waxyaabaha u baahan in dastuurkaani hore loogu dhaqaajiyo waxaa ka mid ah qaabka dawladda ay noqonayso dawladdu waa noocee dawladda ee soomaaliya Ee, koob xukuumaddu ayraada iyo madaxweynuhu madaxtina ma- madaxtooyadu sidee bay noqonayaan labada baarlamaan nooca ay noqonayaan Ee, sidee bay noqonaysaa een, een, muxuu ahaa garsoorka dalku yeelanayo qodobada ugu muhiimsan oo haddan horyaal ee, waxaa ka mid noqonaya ee, awood qaybsiga sidee dowlad dowlad goboleedyadii iyo dowladda ay wax u qaybsanayaan waa kaas ayaa iyo meelo kale oo hadda aan ninkan usoo koori karin waa gartay jinsiyadda ma ku jirtaa qodobka la xiriira waa ku jirtaa qodobada ugu muhiimsan bay tahay Ee, haddana baarlamaanka horyaalkaasi sharci buu ahaa laakiin annaga weli nama soo gaarin waana soo gaari doonaa laakiin markii tasuurka la samaynayo wixii shuruuca oo baarlamaanku baasgareeyo oo ka soo gudma waxay kusoo laabanayaan ee, marka u dambayso la daabacayo tasuurka Waay.
ayay gelayaan wixii shuruuca waa tahay waa tahay dhegaysto kale ayaa qadka ku jira oo aan filaya inuu sweden kaga jiro walaal magacaa kusoo bilow iyo eh, su-aal haddii aad qabto waa mahadsan tahay een, sahro cabdi axmed magacaygu waa mahad ajuuke waxaan kaa soo wacayaa norway mudane eh, cabdi qaybdiid waa ku salaamayaa waxaana ku leeyahay galab wanaagsan galabnimo axadow wanaagsan baan ku leeyahay mudane dastuurkan wax badan buu soo jijiitamay waxaanu ognahay inuu qabyo yahay sidoo kale waxaanu ognahay waxyaaba oo soomaalidu si hoose oo u sheeg sheegaan diinta islaamka aysan raalli ka ahayn inaysan ku jiraan ma idiin qorshaysan tahay in aad ka bedeshaan mase sidiisa in aad ku daysaan oo xantaasi ay sii socoto yaa idiin qorshaysan haddii macnaha yara walaal waa dhamaystay waxyaabaha qaar macnaha haddii ka- aan ka carabaabo waxaa ka mid a macnaha qabka gana qaangaarka ah ma qaangaarnimadiisa in ay sideed iyo toban sano ay tahay waxaana qabo na wadamadan heer galbeedka marka qodobadaasoo kale in aad wax ka bedeshaan qorshihiina ma ku jirtaa walaal horta waxaasi marka ugu horeysa aad iyo aad umahadsan tahay marka ugu horeysa horta suurkaani horta dhowr iyo toban sano horta banaanka wareegayo oo dibad joogaayo wuxuu marti u ahaa gacan dad ajnebiya iyo dalal ajnebiya iyo ayuu gacanta ugu jiray annaga guddigan markii la dhisay oo markii koowaad labada baarlamaan guddi ka kooban oo lama magacaabin guddigan waa la doortay saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xubnood baa doorto labada aqal ka kooban waxaana weye go-aanka iyagu marka ugu horeysa dastuurkani inuu dastuur soomaaliyeed noqdo si uu dastuur soomaaliyeed u noqdona waa in dowladda soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed inay maalgelintiisa yeeshaan lagana bixiyo faragelinta shisheeye iyo mashruucan kubaryootanka ah inta uu ajnebi gacanta ugu jiro lacag loo weydiinayo oo niman ajnebi iyo mashaariic hadda ay ka dhiganhayaan weligii ma dhammaanayo anigu arrintaasi guddigan anigu aan madaxda u ahay wuxuu go-aansaday inaan si madaxa bannaan inaan ka dhigno dastuur soomaaliyeed dowladda soomaaliyeedna oy nala ogoshahay in dastuurkii soomaali loo soo celiyo maalgelintiisana ay yeeshaan wixii aan dowladda federaalka ku awoodinna hadda shacbiga soomaalida inaan u weydiino farraysiyo ay bixiyaan laakiin mashruucan kudawarsiga ee madhamaatada ee qofkii yimaadaaba uu mashruuc ka dhex samaynayo arrintaa iyadaahi annaga mabdi'iyan waa diigannahay inaan lacagtiisa cid kale u raadsano gacanta u hoorsano barkee ma dhammaanhayo waxaa ii soo haray arrinta ah sharcada islaamka marka ugu horeysa wixii kasoo horjeeda shareecada islaamka oo qodob shareecada islaamka kasoo horjeeda haddii halkan lagu dhigo hadda waxa weeye de anagii ma anagii marka islaamnimada iyadoo duraysaa mana dhacaysa arrintaas haddii la haydno aniga iyo inta hawsha ila wada iyo baarlamaanka soomaaliyeedba arrintaas iyadaahi annaga ma qabno aada leedahay duurka meelaha laga sheegaya annaga waxaas ma qabno annaga diin dad muslimaha nahay wax kasta oo ka hor imaanaya shareecada islaamka waa ka mamnuuc in la geliyo ama lagu qoro tasuurkan mahado sida ugu macquulsan waa mahadsan tahay sahroy mudan qaybdiid sidee macnaha mar kastaba haddii laisku dayo in dastuurkaana qabyadiisa la dhamaystiro oo haatan aad ku dhawaaqday in qodobada qaar laga bixinayo diinta islaamka aysan raalli ka ahayn sidee loo dhamaystiri karaa maxaa yeele dhowr mar baa laisku daya in la dhamaystiro qodobada qaar laga bixiyo markasta dib ba u dhacaya dib maanta ugu dambeya marka goormee la dhamaystiraya goormee suurtagelaysaa walaal arrinta maanta dib u dhacahi mid wax ka xumaanaysa maanta suurka waa mid wax u wanaajinaysa sababta maxay tahay barnaamijkii dadka soomaaliyeed ma baan baan sheegnaa intaan meesha tagna miyaa nidhaahnaa naguma sawira waa waxaasaan qabanin maya shaqo aan dhamaystirnayn dadka soomaaliyeed ma u geynayno midda labaad wasaaradda shirka ay qabanayso oo maantay cabdiraxmaan xoosh uu qabtay oo wasiirka arrimaha dastuurka uu qabtay yacni waxa weeye annagaa wasaaradda kule oors annagaa kule korjoogtan kuleenaha wasaaradda wasaaradda ayaga nama xukuntee annaga ayaa shaqadeeda ku kontrooleyna marka ninkii sidaas wuxuu aan kaala hadlayo waa wax waa wax nidaamkii iyo dastuurkii laakiin wixii soo jiray oo dalkan loo bartay oo ahayd nin waliba inuu meel iska shaabadaysto adeer intaasi way intaa dareenaysaan dhibaato kale ma jirto waana la saxaya insha allah waa gartay bal haddaan aniga dhinaca kale kaa weydiiyo waxaa jirto in dastuurkan uu leeyahay dhinacyo kala gedisan oo wasaaradii dastuurka oo dowladii dabcan ay u samayso ugu talagashay ah labadiina guddi ee guddiga madaxa bannaan iyo guddiga sidoo kaleeto federaalka ee aad adigu guddoomiyaha u tahay ee baarlamaanka dhankiisa ah iyo dabcan maamul goboleedyada oo wakiilo ayagana soo dirsado mar walba oo dib u eegis lagu sameynayo qaybtooda ay ayaguna qayb ka yihiin marka wixii hadday gacmo bataan khilaafka hadda sida muuqata adinka islama shaqaynaysaan dastuurku muhiim ayuu u yahay dowladnimadii iyo qarannimadii jiritaanka soomaaliya soo ma noqonaysa marka in waxaan ay noqdaan wax un isdaba jiitamo oo dastuurkan hanka laga leeyahay aan laga gaarin
walaal ma ahan annaga hadda guddigan wuxuu isdoortay oo doorashadiisa ay tahay ogos sideedeediibaa markii ugu horreysay annagoo aan guddigan laysku keenay oo labada aqal ay soo doorteen oon annaga maaragtay hawshaan naloo dhiiday ilaa muddadaasna iyo maanta inta ka dhexasana waa la shaqaynayay waxa weeye marka ma ahan waxa ilastor waxa aad sheegaysa guddiyada dhammaan dowlad goboleedyada wasiirada federaalka arrimaha federaalka oo gobolada wasiir yani xubin kasta oo federaal sheeganaysaa waxay hoos imaanaysaa waxay la shaqaynaysaa waxay gacan siinaysaa labadan guddigan weeye guddigan baarlamaanka federaalka weeye guddiga kulli intaasoo dhani ay hoos imaanayaan marka halkaa weeye meesha la rabo in kalada dadku taluu leeyahay markii dastuurkan la diyaariyo waxaa loo bandhigayaa baarlamaanka waxaa loo bandhigayaa madaxda dawladda waxaa loo bandhigayaa dowlad goboleedyada waxaa loo bandhigayaa ururada bulshada waxaa loo bandhigayaa muwaadin kasta oo soomaalihii xaq buu u leeyahay inuu ra'yigiisa iyo taladiisa la weydiiyo waa gartay marka sadbursi sideed uga maaragtay kaaftoomi kartaan ama looga baaqsan karaa in qolo ay damacdo in loo sadburiyo ama waxay rabta laga yeelo mar haddii maamul goboleedyada laftirkooda ay qayb ka noqonayaan soo isjijiid ma noqonayso wixii maya waxaasi annagu marka cid walba marka la dhegaysto oo cid weliba dalka la dhegaysto waxaa jiri doona xilli dadka soomaaliyeed oo madaxda ah oo dhan ama hay-adaha ama qaybaha bulshada soomaaliyeed meel bay joogaan shirweyne waxaa jiri doona arrintaas convention la yidhaahdo oo la hor keenayo cid walba ra'yigeedii iyo intii isku ra'yiya iyo cidda ka khilaafsan wax dhibaataa male waxaani hadda ciddii ayadu bursiya rabtaa dee kaas anugu ka hadli maayo wuxuu macalcuna saabixi doonee ilaa waa la arki doonaa laakiin waxa weye waxa soomaalidaa leh qofkii rabaa inuu dano dhexe ka sameeyana ama masaalix gaara oo gobol gaara inuu ka samaystana uga soo bixi maysaan isleeyahay hadii ilahay ugu dambeyntii hadda su-aasha ugu dambaysa aniga ayaa ku weydiinaya goormaad rajeynaysaan in kulan ballaaran oo shirka haatan sidii loo qaban qaabinayay shir qaran oo looga hadlayo dib u eegista dastuurka iyo wax ka bedelka qodobada kuwa n hadda muranku uu ka taagan yahay goormaad rajeynaysaan inaad isugu imaadaan oo la hirgeliyo la meel mariyo walaal marka ugu horeysa sahre ma jiraan wax muran horta la dhex yahay iyo qodobo la isku haysta waxaan waxaan ula jeedaa macnaha qodobada la rabo in wax ka bedelka lagu sameeyo ha waxa weeye wa waxa weeye yacni shaqadii ay lahayd hay-ada lahaayeen ayaa hay-ad kale oo aan shaqo ku lahayn ayaa fulinaysa intaa waliyo inta laysu haya laleeyahay shaqadaani shaqadiinii ma ahan yani wasaaraddu qayb bay ku leedahay rol bay ku leedahay nina ma inkiri karo waa wasaaraddii arrimaha dastuurka qayb weyn bay ku leedahay laakiin diyaarinta shuruucda iyo soo bandhigidda iyo baahida iyo sida wax loo kala hormarinayo hata waxa weye marka waxa weye hadii waxaa la yidhi lugta dambe hadday lugta hore dhaafto waa jartaa hadda annagii haddaan ishorde hordayno way imaanaysaa waxayna imaanaysaa markii qorshaha aan wadno oo annagu aan dhamayno ay naga dhamaato farsamada hadda la wado markay naga dhamaato oo loo bandhigo baarlamaanka federaalka u bandhigno oon ay nala arkaan sidaas inaan ku wadno oo ajendada iyo qorshaha saddexda sano soconayo ay saas noola siiriyaan markaa weeye marka ayaa waxaa bilaabanaya la tishayadii iyo shirarkii oo midba nuuc yahay oo mid mid intaasoo kale nuuca bulshada soomaaliyeed oo dhan haatana mid ka mid a dhegaystayaasha qofkii ugu dambeeya aan jeclahay inuu noqdo ayaa qadka ku jira rabana inuu su-aal ku weydiiyo asna waana kusoo xiri doonaa barnaamijkeenna fursadda ugu dambeysa dhegaysta ayaan siinayaa magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlayso iyo wax su-aalaha haddaad u qabto madaxii guddiga dastuurka ee baarlamaanka ku jiro sahro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o edana aad ayaan idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa mudane cabdi xasan cawaal qaydiid guddoomiyaha dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaan jeclahay inaan laba su-aal oo kokooban weydiiyo mudane guddoomiye midda koowaad waxay tahay shirkii jaraa'ideed qabateen adika iyo gudda madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka dabcan waxaad eedeyn u jeediseen shirweynaha qaran ee berri muqdisho ka dhacaya oo aad sheegteen inaad qaadacsantihiin eedeynna aada u jeediseen wasaaradda dastuurka dabcan wasaaradda waxaa madax u ah cabdi xoosh oo ah wasiir xukuumadda ka tirsan idinkana waxu- waxaad ka tirsan tihiin dawladdii oo waxaad tihiin golihii sharci dejinta marka intii aada warbaahinta aad iska dhaliili lahaydeen oo idinkoo dawladdii ka wada tirsan sow ma habbooneyn in aad mis isla soo wada fadhiisataan oo aad wixii dhaliilahood qabtaan haddii cabdi xoosh oo aa idiin suurtageli weysa inaad la fadhiisataan dabcan ra-iisul wasaaraha ayuu hoos tagaa inaad ra-iisul wasaarihii kala hadashaan madaxda qarankana kala hadashaan mid waa taasta kale waxaan weydiinayaa arrintan ta aan isku kaa raaciyo tan kale waxaan ku weydiinayaa arrintan berri dabcan shirkii wuu qabsoomayaa marka shirka hadduu berri qabsoomo wixii ka soo baxa sidee ayaad ka yeeli doontaan oo go-aanka inkaga degsan idinka muxuu yahay waad waad mahadsan tahay horta marka ugu horeysa shirka waxaa tiri wasiirka wada muxuu ahaa dawladda wuxuu ka tirsan yahay golaha wasiirada waa wasiirka dastuurka waa runta annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay shirkaas berri la qabanayo ma ahan mid waafaqsan dastuurka iyo n- muxuu ahaa baarlamaanka ee dawladda federaalka ay ku dhaqmayso ma waafaqsana midda kale oo aada leedahay yacni maxaa go-aanka berri ka soo baxa halkaa ka soo baxaya rabbi nirin xalaalihii ah hal boolihi nirin xalaala ma dhashaa haddaa marka hore sharci aan ahayn oo hay-adihii sharcigu aysan waxaa ka soo baxa waa annaga nama qusayso cid ninkii dhigtay bay maaragta ayay qusaysaa midda labaad oo aada leedahay maxaa u dacweyn weydeen adeer arrintaas ayadahay runtii markaan run kuu sheego madaxda qaranku waa wada og tahay muxuu ahaa xoosh annagu waa celin weynay ra-iisul wasaarihii waa u geynay madaxweynihii waa celin waayey labadii guddoon oo baarlamaanku waa celin waayeen ninkani waa xarkagoos weeye annaguna marka inaan isberi yeelan rabna waa mahadsanta waata aad baad u mahadsantihin dhammaantiinba aad baa u mahadsantahay waayahay waayahay waad mahadsan tahay mudane qaybdiid kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo shalay qaadacay shirka dib u eegista loogu sameynayo dastuurka soomaaliya ee wax looga bedelaya federaalka ah waxa uu sharci darro ku tilmaamay shirkaasi cabdi qaybdiid isaga oo sheegay inaanan laga talagelinin labada guddi ee midka madaxa bannaan iyo kan asaga uu madaxda u yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay dhegaystayaasha su-aalo ku weydiiyeenna intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal waxaa naga xusuusanaya inaan la xiriirnay dhowr jeer wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee isagu hormuudka u ahaa in kulankan uu qabsoomo hase yeeshee wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa markii dambe inoo suuroobi weysay inaan helno inkastoo markii hore uu ila hadlay guud ahaana barnaamijkii waa naga intaay nabadgelyo
aad iyo aad ba mahadsan tahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay haddii aynu magaalada kismaayo dib ugu noqonno waa shirka ka socda kismaayo maanta bilaabanaya ayaa imanaya iyadoo xiisad siyaasadeed ay u dhexayso maamul goboleedyada qaarkood iyo dowladda federaalka taasoo ka dhalatay mowqifkii laga kala qaatay khilaafka gacanka carabta jacfar kukay ayaa muhiimadda shirkan iyo waxaa laga fili karayo ka waraystay xasan xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho wallahi shirkaas waxaa loo bixiyey shir wadatashi maxaa yeeshee waxa waaye inkastoo shir wadatashi loo bixiyey maalmahan sida aad kawar sida aada wada ognahay xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xoogaa mugdigaa soo galay marka iyadoo mugdigaas uu jiro oo runtii aniga igula habooneed mugdigaas hadduu jiro in dowladda dhexe iyo is arkaan iyo maamul goboleedyadu haddana in shir meeshaas looga yeeraa dhacday shirkaas marka shir wada tashiyaa loo bixiyey waxaana is leenahay dadka soomaaliyeed wax ay ka sugayaan inay naqon doonaan talo dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyadu ku wada shaqayn karaan laakiin wada shaqayntu halkee bay ka imanaysaa ee dowladdii dhexe ee shirka qayb kama aha ee waxaad ka dhawaajisay in madmadow uu jiray dhinac dhinacyadii ee madmadowga uu ka dhexeeyey ka mid a haddii uu gooni u shiro sidee baa laysugu soo dhowaan karaa baad is leedahay dowladda dhexe jiritaankeeda iyo dalladda dowladda dhexe in lagu shaqeeyo oo ay dowladda dhexe ay u naqoto dalladdii isku xiraysa waxaasoo dhan ayay shaqadu ku socon kartaa marka waxaan isleeyahay dowlad goboleedyadu haddii ay isleeyihiin arrinkoon dowladda dhexe wada tashi la samayn ama waxaad waxaysan ogeyn aad qaban kartaan hadday is yidhaahdaan waxaan isleeyahay taasu ayagana waa duminaysaa dowladda dhexena dhibaatay ku noqonaysaa ee marka laga soo tago marka isku soo dhowaashaha aad ka dhawaajisay dhinaca kale haddii laga fiiriyo maxaa laga filan karaa oo shirkaasi ka soo bixi karaa waxaa laga fili karaa shirkaasu inuu noqdo shir gogolxaar ah shir wada tashi ah oo gogolxaar ah oo aan go-aana ka soo bixin ee laakiin u naqda wixii dowlad goboleedyadu ay tabanayaan oo oo dowladda dhexe ka tabanayaan iyo waxa dowladda dhexe ka tabanayso in laysku warsado meeshaas oo shir dowladda dhexe ay markaas joogto oo ay weliba ku habboon inuu ka dhaco madaxtooyada soomaaliya ama ama caasimadda aandhaho uu ka dhaco ku habboon shirkaana uu noqdo shir gogol xaara uu noqdo waana isleeyahay inuu dareenkaasu ku jiro inuu ka shaqayn doono wax isu soo dhoweeya oo aan sii kala fogeyn meesha hadda uu jiro madowgana meesha ka saara maamul goboleedyada iyagoo mid walba uu dhinaciisa ku socdo ayaa madmadow iyo isafgaranwaa xoogan uu kala dhexeeyey dowladda dhexe muddooyinkii ugu dambeeyey dadka qaar baa qaba haddii hadda maamul goboleedyadii ay inta shiraan dhinac isku noqdaan arrintaasi culays weyn bay kusii keeni kartaa dowladda dhexe sidee kuula muuqata adiga culays weynay keenaysaa wax kastoon laga wada tashan wax kasta oo aan laga wada tashan oo aan dowladda dhexe qayb ka ahayn oo ay dhinac isu buuraan dowlad goboleedyadu dhibaatada intaysan dowladda dhexe ku dhicin lafteeda dowlad goboleedyada ku dhacaysaa haddii dowladda dhexe tallaabada ay qaadaysa ayaga aysan la habboonayn talay ku leeyihiin iyo iswarsi ayay ku leeyihiin laakiin ma habboona inay inta kaligood dhinac u baxaan ay u muujiyaan inay safki dhinac ka yihiin dowladda dhexe waayo waxa waaye ugu dambeynta waxa la aqoonsan yahay oo adduunku la macaamilayo oo wax lagu darsanayo waa dowladda dhexe ayagana dowladda dhexe dhismaheeda iyo horumarkeeda ayaa wax kusoo kordhin kara mooye wax kuma soo kordhin karto inay dhinac u baxaan marka waxaan isleeyahay in hadda iyadoo weliba la kaashanaayo beesha caalamka iyadoo la kaashanaayo in shirkaanu uu noqon doono shir ay ka soo baxaan wax horay usii wadaya kaashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ugu dambeyntii dadka qaar baa qaba in arrintan gacmo shisheeye ay ku jiraan oo wax sii walaaqaya oo arrinta sii murjinaya arrintaas ma kuu muuqataa adduunku kala lug bixi maayo adduunku waa hal adduun danaa naga adduunka naga dhexeeya meel adduunyada muhiimahay soomaaliya ku taallaa shisheeye lug kaala bixi maayo mana inuu kaala baxana maba ahaba annagaa lanka rabaa caqligii iyo maskaxdii iyo deganaantii iyo farsamadii aan ku kala habayn lahayn ku kala six lahayn adduun soomaaliya waa traffic layda u baahan taha siyaasad traffic layda oo adduunka isku keen haysta kala gudbisa oo midba midba u samaysa inta ku habboonaan u baahannahay laakiin adduunku waa ku faragelinaa waana ku farageli doonaa waana ku farageli jira weligiis lakala bixi maayo waa isku xirannaha adduunku kalama maarmo washingtonta hadda aad ka hadlaysa iyo london iyo iyo iyo iyo addis ababa iyo cid walbaba meeshaan danay ka leedahay danaheeduna waa inay fulaan teenana waa annaguna mid kalean ka leenaha oon ka rabnaa kala bixi mayno laakiin farsamadii iyo caqligii iyo maskaxdii dowladnimo ee lagu kala hagi lahaa ee lagu kala farsamay lahaa ee lagu kala socotiin lahaa annagaan lan ka rabaa laakiin mar walbaba inaan la nimaado waa in la faragelinayaa ama shisheeyaa ku jira shisheeyuhu waa ku jirayaa meel waxaan joognaa shisheeyaha dhan uu u baahan yahay marka farsamadiidi annagaa lan ka rabaa kaasi wuxuu ahaa xasan xudubey oo falanqeeya siyaasadda soomaaliya kuna sugnaa magaalada muqdisho khadka telefoonka ee magaaladaasna ugu warramiyay waryahayga jacfar kukay guddiga doorashooyinka somalilanna waxa ay sheegeen inay heleen qalabkii codbixinta lagu gelayey haddaba warbixinta waxaa soo dirtay sagal mustafe xasan iyadoo dhowaan guud ahaanba somalilan looga dareeri doono doorashada madaxtooyada ayaa waxaa lagu jiraa u diyaargarowga doorashada haddaba magaalada hargeysa xalay iyo maanta waxaa soo gaadhay agabkii codbixinta doorashada lagu geliyey waxaana maanta si wada jira shir jaraa'id ay u qabteen saddexda xisbi qaran iyo komishanka doorashooyinku ay kaga hadleen qalabkani cabdiqaadir iimaan waa guddoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka waxaanu sharaxayaa qalabkan qalabka shalay shalay oo ahayd maalin sabti ah toddobadii bishii oktoobar waxaa kaloo yimi laba diyaaradoodoo waaweyn oo qalab siday xalay ilaa labiyo tobankii habeennimo ayaannu ka dejinnay alaabtaasuna waynoo hoyatay diyaaraddaa yaree halkaa taagan iyaduna haddaannu ka dejinaynaa dee sidaas iyo alaabtii oo inoo soo dhammaatay dhanka kale afhayeenka guddiga komishanka doorashooyinka siciid cali muuse ayaa sheegay inay dadaal dheer ay u galeen sidii ay u keeni lahaayeen qalabkani habeenkii aannu shaqayno iyaguna ay nala shaqeeyaan oo nala dadaaleen si aannu qalabkaasi aannu hore ugu keenno markaa taasi waa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin qalabkii waa kan saaka inoo soo degey annaguna waannu la soconnay haddii allabaidmayo taa iminka baabuurka la saaray waxaa lagu xerayn doonaa dee komishanka xafiisyadiisa iyo bakhaaradiisa gebagabadii mas-uuliyiintii u hadlayay saddexda xisbi ayaa iyaguna komishanka doorashooyinka ugu baaqay inay mas-uuliyad dheeraada iska saaraan sidii hawsha doorashadu ay ku qabsoomi lahayd sagaal mustafa xsadhuur v o e hargeysa aad bay umahadsan tahay sagal haatanna waa barnaamijkii dhaqankii hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal gabarh yar oo saan is-ilay gugeedii tobnaad aan weli gaarin qoyskoodana aan daris nahay ayaan goor galab ah dhegta u dhigay iyada oo hooyadeed u tanaagoonaysa waxay uga digaysaa roob markaa soo yeelyeeshay oo saxansaxadiisii ay ka soo horraysay waxay ku leedahay hooya roob baa soo da-ayee dharka soo xerayso iyada oo u jeeda dhar inta saaka la maylay balakoonka gurigooda ugu waran af soomaali ahaan waa war qaldan aniguna aan markiiba fishay in hooyadeed ay ka sixi doonto taasise ma dhicine haye hooyo ayay isaga gaabsatay nasiib darro roob baa soo da-ay waa gaf afeed ka mid ah beryahan carruurta reer magaalku kuwa ay ku hadaaqdo kolka ay afbaradka tahay waa gaf afeed waayeelka ay la nool yihiin aysan ka toosine kolba siday u yidhaahdaan ay ugu dul yeeshaan kolkolna intay ugu bogaan ayba ku raacaan tobaneeyo cisho kadib mar galabtaas laga joogo ayaan haddana idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood waxaan ka dhagaystay weriye duufaantii dhowaanta xeebaha bari ee maraykanka ku dhufatay ka warramaya oo leh intaan duufaantu soo xoogaysan markii hore roob baa soo da-ay haddiiba gabadhii yareyd ayaa si degdega xusuustayda ugu soo noqotay markaas baan ogaaday inuu yahay gaf haatan af soomaaliga ku milmaya oo kol aan dheerayn yar iyo weyn laga wada sinaan doono maxaa haddaba hagaagsanaan lahaa weedhuna ay ku saxmi lahayd roobku hadduu curto meesha markaas la joogo uu ku soo dhowaado ufadii iyo saxansaxadii lagu yiqiinna uu nafruhu wada dareemo waxaa la yidhaahdaa roob baa soo socda inuu hoore kolkuu bilaabo waxaa la yidhaahdaa roob baa da-aaya shalay oo kale hadduu da-ay waxaa la yidhaahdaa meelhebla shalay roob baa ku da-ay haddii qolada saadaasha hawadu ay ku andacooto khamiista soo aadan inuu di'i doonana waxaa la yidhaahdaa roob baa la sheegay in khamiista uu di'i doono sidaa daraaddeed waraahda ah soo da-ay ama soo da-aya ama soo di'i doona waa gaf iyo laaxin carruurta loogu garaabi karo asii kumaan kun dad ah weliye la hadlaaya ay adag tahay in loogu dulqaato waa tahay dhowaan warbaahinta caalamiga ahi waxay in ka badan laba toddobaad ka hadlaysay sheeko ka dhacday dalka koonfur afrika sheeko ku saabsanayd grace mugabe oo ah islaanta u dhaxda madaxweynaha da'da weyn ee dalka zimbabwe robert mugabe sida la wariyey hotel ayaa waxaa wada deganaa iyada iyo gabarh ka mida kuwa qurxaha badan ee xayeysiinta ku shaqaysta inta badeecooyinka qaaliga ah lagu dul sawiro dabadeedna afada madaxweynaha ayaa waxay ku maagtay nalooma sheegine inta xarig koronto habhaabatay gabadhii saarsaartay iyana haddiiba waa dacwaysay si loo soo qabto oo falkii ay ku kacday garays loogu qaandhabo waase la waayey meel ay ku dhibcday siduu boolisku ku andacooday dhowrkii maalmood ee ay dhuumanaysay ayaa labadii dal ee midna ay u dhalatay midna ay faldambiyeedka ku gashay waxaa ka aroosnay dood xagga sharciga ku saabsan dood ay dulucdeedu ahayd in islaanta lasoo xiri karo iyo in kale marba hadday oori madaxweyne tahay ayna leedahay xasaanad diblomaasiyeed oo in la dacweeyo ay kaga badbaadi karayso sidaan is idhi waa mararka ay cadaaladdu simbireerexato oo yaryarka mooye ay dadka waaweyn ku dhiiran weydo geelkeede su-aasha meeshan ku jirtaa waxay tahay maxaa iska galay barnaamijkan iyo dhacdadaasi iyada ah waxaa iska galay weliyihii soomaaliyeed ee dhacdadaasi siday ku gabagabowday baahinayay af soomaaligii uu ku baahiyey iyo gaf aan sidaa usii weyneyno uu ku dhacay in la isku baraaruujiyo in loo baahan yahayna ay ila ahaatay grace mugabe ayaa subaxdii dambe iyada oo nabdoon gegida dayuuradaha ee xarunta dalkeeda ka degtay wax yar kadibna waxaan dhagaystay weliyihii aan soo sheegay oo leh saaka goor hore ayay garays dalkeeda zimbabwe xaruntiisa haraare ku guriya noqotay inta haddaba aana soo bandhigin ereyga qoonsigaale ee weedha ku jira ahna guriyo noqod waxaa habboon in la isxusuusiyo inay jiraan erayo macno qora xambaarsan hase ahaatee dadka iyo xooluhu ay kala leeyihiin loona kala adeegsado tusaale ahaan marka la isaga warramayo qof dumara oo lagu biday waxaa la yidhaahdaa hebli uur bay leedahay ha yeeshee marka xoolaha laga hadlaayo waxaa la yidhaahdaa hasha rida ama laxdu waa riman tahay faaduma waa umushay ayaa la yidhaahdaa ereygaas oo haweenka mooye aan markii ay dhalaan xoolaha loo isticmaali karin cudurka feeraha ama qaaxada aynu u naqaani marka uu dadka ku dhaco magacyadaas buu inoo leeyahay markuu ariga ku dhacase sambab baynu ku magacownaa dadku waxbuu cunaa xooluhuse waa daaqaan dadku waa dhintaa xooluhuse waa baktiyaan sidaas si la eg ereyga guryo noqod wuxuu ka mid yahay ereyada xoolaha u gaarka ah weliba xoolaha oo idilma ahee waxaraha ayay reermiyigu u adeegsadaan marka inta reerku guuro oo xero cusub dego ay dib iyo xeradii laga soo guuray u cararaan kolkaas buu odayga reerka lihi carruurta ciidamisa amaba haweenkiisa ku booriyaa war waxarihii waa guryo noqdeene hala doono yaan bahalku layne sidaa darteed waxay ahayd weliyuhu inuu yidhaahdo saaka goor hore ayay grace mugabe dalka zimbabwe ku soo noqotay ama ku soo laabatay dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebbaydmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja iyo barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaalad kala socoteenna waa v o a washington dhegaystayaal dadka ay seegaan wararkayga warbixinada iyo waraysiyadu waxay dib uga bogan kareen iyagoo booqda boggayga internetka v o a somaly com inta aan haddii laidhaahdo berri kulmi doonana waa anigoo maxamed cabdi saare cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o dinka tegaya sidaas iyo fiid wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.